madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ay weheliyaan xubno ka tirsan labada gole ee galmudug maamulka gobolka mudug iyo kan degmada gaalkacyo ayaa xarigga ka jaray suuq casri ah oo loogu talagalay in lagu iibiyo xoolaha kaas oo ay hay-adda faw ka gacan siisay dhismihiisa maamulka galmudug munaasabadda xarig jarka ugu horreyn waxaa ka hadlay duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale maanta waxaa noo qabsoomay in madaxweynuhu safarkii qiimaha badnaa uu noogu yimid suuqii caalamiga ahaa ee loogu talagalay ariga ee magaalada gaalkacyo laga dhisay oo runtii si casriya loo dhisay inuu noo xarig jaro horay waxaan usii samaynaa maadaama suuq kiraah ay deganaayeen dadka reer gaalkacyo oo aan bishii ka bixin jirnay waa ka gaari weynay inaan ku sugno ilaa iyo xarig jarka waxaan sii samaynay in lagu sii shaqeeyo maantaa si rasmiya madaxweyne noogu xari- xarig jaray mudane madaxweyne mashruuca iyo dhismihiisa iyo xarig jarkaaga iyo safarkaaga kaga mahad celinayn ugu dambeyn madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa sheegay inay ka go'an tahay horumarinta adeegyada bulshada maantay sharaf bay noo tahay inaan dhowr mashruuc oo muhiim ah oo u ah degmadan iyo deegaankan iyo gobolka mudug baa u ah muhiim weyn u ah baahi weyn loo qabay inaan dhagax dhignay qaarna xarig jarnay aad iyo aad baan noogu tahay munaasabad weyn oo runtii eh, sharafteeda leh sida meeyarku xusay waxaan soo xari jarnay suuqii xoolaha oo annaga maadaama dhaqaalahayaga iyo dadka noloshayadu in in badan oo ka mid ah xoolaha ku tiirsan tahay muhiim noo ah suuq xoolaha lagu iibiyo caafimaadkooda looga shaqeeyo eh, dadku ay space iyo u haystaan service ay ku samaystaan eh, hawlada ku gutaan aad buu muhiim noogu ahaa waan mahad celinaa wasaaradda iyo dhammaan howlwadeennada iyo degmada oo qayb weyn ka qaadatay aad baan ku mahad celinaynaa sidoo kale waxaan baahi weyn loo qabay xaruntii degmada gaalkacyo oo sida meerku sheegay meel yar oo aan runtii aan ahayn eh, meeshii degmada oo rasmiga ah lagu shaqayn jiray maantay waxaan dhagax dhignay mashruucii lagu dhisayey degmada oo soo dhammaaday hawshiisii oo dhowaan bilaaban raba oo degmada la dhisaya ay tahay degmo casri ah space u leh degmaduna ay si weyn qaybaha kala duwan ugu shaqayn doonaan oo ay tahay meel runtii lagu talagalay way samaysan tahay kolley naqshadeedii iyo hawsheedii sharaf bay noo tahay socodka dambe waxaan rajaynayaa haddii laa yidhaahdo eh, mayer cabdiraxmaan inaan u imaado u nimaadno degmadii oo meel fiican maraysa ama dhab